korintos koowaad cutubka laba iyo tobnaad walaalayaalow dooni maayo inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan hadiyadaha ruuxa ka yimaada waad og tihiin in markaad dad aan ilaah aaminin ahaan jirteen laydiin geyn jiray sanamyada aan hadli karin si laydinku geyn jirayba sidaa daraaddeed waxaan idin ogeysiinayaa inaan nin ruuxa ilaah ku hadlaa odhanaynin ciise waa inkaaran yahay oo aan ninna odhan karin ciise waa rabbi inuu ruuxa quduuska ah ku hadlo mooyaane waxaa jira hadiyado kala cayn ah laakiin waa isku ruux waxaana jira adeegid kala cayn ah waana isku rabbi waxaana jira shuqullo kala cayn ah laakiin waa isku ilaah kan dhammaan wax walba kaga dhex shaqeeya laakiin mid kasta waxaa muujinta ruuxa loo siiyaa waxtar mid waxaa laga siiyaa xagga ruuxa hadal xigmad ah mid kalena hadal aqoon ah siduu isku ruuxu doonayo mid kale ruuxu rumaysad buu siiyaa mid kalena hadiyado wax lagu bogsiiya ayuu isku ruuxu siiyaa mid kalena shuqullo cajaa'ib leh mid kalena wax sii sheegidda mid kalena kala soocidda ruuxyada mid kalena afaf kala cayn ah mid kalena afafka fasiriddooda isku ruuxa oo keliya ayaa ka shaqeeya waxyaalahaas oo dhan isagoo siduu doonayo mid mid wax ugu qaybinaya haddaba sida jidhku mid keliya u yahay oo uu xubno badan u leeyahay oo xubnaha oo dhan ee jidhka ay jidh keliya u yihiin inkastoo ay badan yihiin masiixuna waa sidaas oo kale waayo ruux qudha ayaa dhammaanteen jidh qudha inaga babtiisay haddaynu nahay yuhuud ama gariig ama addoommo ama kuwo xor ah oo waxaa laynaga waraabiyey ruux qudha waayo jidhku xubin qudha ma aha ee waa xubno badan hadday cagtu tidhaahdo anigu gacan ma ihi taas aawadeed jidhka ka mid ma ihi taasu sabab u noqon mayso inaanay jidhka ka mid ahayn hadday dhegtu tidhaahdo anigu isha ma ihi taas aawadeed jidhka ka mid ma ihi taasu sabab u noqon mayso inaanay jidhka ka mid ahayn haddii jidhka oo dhammu il wada ahaan lahaa meeye dhegihii wax lagu maqli lahaana hadduu dhammaan dhego wada ahaan lahaa meeh sankii wax lagu odhin lahaana haatanse ilaah baa siduu doonayey xubnaha midkood kastaba jidhka ugu hagaajiyey hadday dhammaan ahaan lahaayeen xubin qudha meeh jidhkii haatanse waa xubno badan laakiin waa jidh qudha ishu gacanta kuma odhan karto kuuma baahni madaxuna cagaha kuma odhan karo idiinma baahni xataa xubnaha jidhka oo loo maleeyo inay u itaalyar yihiin iyaga qudhooda waa loo baahan yahay oo kuwa jidhka oo aynu u malayno inay u maamuus yar yihiin kuwaas ayaynu ka sii maamuusnaa kuwa kale oo xubnaheenna cawrada ah baa ka xurmo badan kuwa kale xubnaheenna aan cawrada ahaynse waxba uma baahna laakiin ilaah baa jidhka isku hagaajiyey isagoo tan ugu daran maamuus badan siinaya inaan jidhku qaybsanaan laakiin in xubiniba xubinta kale u welwesho haddii xubin qudha xanuunsato xubnaha oo dhammu way la xanuunsadaan haddii xubin la maamuuso xubnaha oo dhammu way la farxaan idinku waxaa tihiin jidhka masiix iyo xubno ka mid ah ilaah markii hore kiniisadda qaar wuxuu uga dhigay rasuullo markii labaadna qaar kale nebiyo markii saddexaadna qaar kale macallimiin dabadeedna qaar cajaa'ibyo sameeya qaarna kuwa leh hadiyado wax lagu bogsiiyo qaarna kaalmeeyayaal qaarna taliyayaal iyo qaar afaf kala cayn ah ku hadla dhammaan ma wada rasuullo baa dhammaan ma wada nebiye baa dhammaan ma wada macallimiin baa dhammaan ma wada cajaa'ibyo sameeyayaal baa dhammaan ma wada leeyihiin hadiyado wax lagu bogsiiyo dhammaan ma ku hadlaan afaf kala cayn ah dhammaan wax ma fasiraan laakiin aad u doona hadiyadaha u waaweyn oo weliba waxaan idin tusayaa jidkan ka sii wanaagsan